telefishinka dowlada federaalk etoobiya ayaa baahiyey war qoraala kaasoo uu ku sheegaya ururka owenlf inay xiriir leeyihiin kooxaha argagixisada ee ka jira bariga afrika sida al-shabaab iyo sidoo kale t b lf dagaale xaamud axmed oo kamid a mas-uuliyiinta ururka owenlf ayaa arinkaasi ku tilmaamay nasiib daro isagoo arinkaasi ku sheegay inay tahay dembi laga galay ururka owenlf islamarkaana aanay waxba ka jirin waxaan marka koobaad halkan ka cambaaraynayaa oo runtii aad iyo aad aan uga xumahay in telefishinka etoobiya uu qoraal uu ku soo saaray inkastoo iminka laleeya uu ka saaray uu ku cambaaraynayo ama uu isku xidhayo ururka o n lf iyo argagixisooyinka al-shabaab iyo t b lf iyo kuwii kale la halmaala oo uu leeyahay isaguna ururka o n f waa urur argagixisaan halkan aad baan uga cambaaraynayaa qoraallo badan iyo meelihii khusayso o dhanna waanu wada tabinay inuu hadalkaasi uusanna qabanin annagu ka urur ahaan oo nilaf ahaan nabad baan qaadanay heshiis baa dowladda etoobiyana la galnay heshiiskii baan ku joognaa dhanka yaga wax walba wixiina nooga baahnaayoo dhanba iyo wixii qodobada ku qorraayo idilba sidiisii baan runtii u fulinay waxa ay meelo badan ka fuli waayeen waa dowladda dhexe ee etoobiya oo maxaanku radaaye meelo badan ka gaabay sidii heshiisku u ahaa marka iyadoo weliba fulin weyda heshiisyadii qaarkood ina iminka haddana ay tiraahdo waa argagixiso waa wax laga xumaado oon ugu baqayno dowladda federaalka etoobiya inay soo farageliso tvgana uu raaligelin ka bixiyo cambaarayntaas iyo shaabadeyntaas uu nagu shaabadeeyey wax aanana qabanin waxa uu dhanka kale xusay inay muhiim tahay in la ilaaliyo xorriyadda saxaafadda taasoo meelo badan oo ka mid ah dhulka soomaalidu ay inta badan warbaahinta la kulanta caga jublayn iyo sidoo kale caburin guud oo ay la kulmayaan warbaahintu warbaahinta iyo roolka ay ku leedahay adduunka iyo wacyigelinta shacabkaba haddii aanan la helin warbaahin madax bannaan haddii aanan la helin tviyaal madax bannaan haddii aan la helin idaacado madax bannaan oo xaqiiqda sheegaya waxa waddanka ka jira waxa ka qarsoon waxaa la yidhahda adduunyadana waa hay-adda afaraad ee wax kontaroosho ama wadan uu ku dhisan yahay marka laga reebo hay-adda guddiga fulinta xukuumadda garsoorka baarlamaanka saxaafaddu ama warbaahintu waa qaybta afaraad ee controleysa intaasoo dhanba waxala wixii la qarinayo wixii dhacaya wixii ka jira wadankaasoo dhan banaanka soo dhigta ururka ownlf waxa uu ka mid yahay axsaabta siyaasadda ee ka jira dowladda federaalk etoobiya iyo sidoo kale deegaanka soomaalida siyaad bashiicsanaysiyaad hersan idaacadda star fm jigjiga